shirka bay golaha iskaashiga gobolgoboleed afarta baa loogu socday mudane cabdiweli maxamed cali oo ah gudoomiyaha golaha iskaashiga dowladgoboleedyada iyo islamarkaana ah madaxweynaha dowladgoboleedka puntland falyatafadal mudane madaxweyneha
waaya bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu aad baan idiin salaamaya dhammaantiin ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu madaxda kale xildhibaanada golayaasha fulinta ee dowlad goboleedyada saaxiibadayada kale ee baarlamaanka federaalka iyo iyo martisharafta kale waan idin salaamaya dhammaantiin marka hore waxaan rabaa inaan ku darsado mahadnaqa aan u mahadnaqno dowladda jubbaland iyo madaxweynaheeda soo dhowayntii iyo mirtigelintii runtii cid walbaba ay ka hadashay oo aanu dareemaynay runtii wanaag badan iyo walaaltinimo inala ku soo dhoweeyey aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay dabcan wixii la odhan lahaa waxay ku qoran yihiin warmurtiyeedkaas aada dhegaysateen wixii tafaasiilana saaxiibadiidii igu horreeyey ayaa naashnaashay oo ku daray runtii waxay ahayd shan beri oo wadahadal ah wadahadal adag ah tashi adag ah buu ahaa warmurtiyeedkaani iskama soo bixin ma ahayn wax sahal lagu soo saaray qodobqodob iyo xarafxaraf ayaan ilaa saacadihii u dambeeyey ka wada hadlaynay waxaad garan kartaan marka juhdiga galay in qaabkaasi uu u soo baxo saas ayuu ahaa warmurtiyeedkan runtii waxaan u aragnay inuu yahay sida aan u dhignay inay tahay sida aragtidii saxa ahayd oo aanu qabnay kana aragno fulinteeda inay ku jirto maslaxadda dalka iyo dadku ay ku jirto madaxweynayaashu markay isu yimaadeen nin walba daruuf gaar ah iyo ahwaal gaar ah ayaa ku xeeran laakiin taas annaga waxaan iska dhignay meel gaar aan iska dhignay waxaan ka hadlayna marba waxay ahayd waxa danta guud aan isugu nimaadno jubbaland waxay qabtaa axwaal gaara iyo duruuf gaara hirshabelle sidoo kale puntland sidoo kale laakiin taa in meel la iska dhigo lanagana wada hadlo waxa danta guud dalku ay tahay imika wada dhexeeya iyo sidii loo sixi lahaa goluhu marka annagoo soo saaray warmurtiyeedkan haddana wuxuu diyaar u yahay sida odayaashu ay ka sharqabeeyeen in aanu u dadaalno u sacyino sidii waddanka dhibta looga saari lahaa wixii lagu heshiiyeyna dhanka dowlad goboleedyadu ay u fulin lahaayeen mushkiladdu waxay tahay runtii haddii mabaadiida aasaasiga ee lagu heshiiyey oo dastuurku ka mid yahay oo federalismku ka mid yahay sida ay tahay letran spirit niyad iyo qoraalba loogu wada shaqeeyo waxa hadda aan ka hadlayno iyo dhibtaan ka hadlaynaa ma timaadeen waxaan u baahannahay marka in aanu ku soo dhowaanno maslaxadda guud eegno maslaxadda guud dadkaani qof qof u shaqeeyaa ma jira qof gurigiisa nin kale ka shaqeeyaana ma jira waxaa la isugu imaanayaa oo odayaashu ay ka hadlayeen waxaa weeye war maslaxaddaa guud aan isku si u aragno isku meella ka istaagno marka ayaa annaga wadajirkeennu dowlad goboleed iyo dowlad dhexe wax lagu qaban karaa haddii dowladda federaalka ahi ay damacadacyadu inay wax gaara la orado meel gaara la aado runtii lama gaarayo iyana meel ma guulaysanayaan dalkuna waa guuldaraysanayaan sidoo kale dowlad goboleedyada waxaa la rabaa marka odayaashu sida ay bidhaamiyeen waa waxaan ka hadlaynahay wax saxa ma tahay wax jira ma tahay xaqiiqo dhaba ma tahay haddii ay saa tahay oy tahay waay tahay arrintaas ay yees tahayna marka xalinteedii sida uu wawaare ka dhawaajiyay waa wax inoo wada yaalla dhammaanteed maha wax gaara u yaalla dowladda federaalka maha wax annaga si gaara aanu xaq ugu leenahay inaanu adres garayne waa wax dalkaas dhammaantii ka wada dhexeeya weeye marka inaanu u guntanno ka wada shaqayno ayaan rabnaa waxaan rabnaa soomaali wanaagsan dalkaan oo shabaab laga xoreeyey la xasiliyey horumar gaaray wadajir iyo walaaltinimo iyo dowladnimo saxa way waxaa u soconnahay waktigu waa dheeraaday muddaanu dhib ku jirnay waxaan u baahannahay marka in waktiga laga faa'iidaysto in waktiga laga faa'iidaysto oo maalintana dhaaftaaba runtii waxay noqonaysaahi waa maalin ka go-an soomaaliya weeye waa Soomaaliya mustaqbalka maalin ka go'an weeye waa maalin ka go'an jilalka een aanu rabno in dhibta aan soo marnay aysan iyagu aysan marinine dal loo wanaajiyay ayaan rabnaa inaanu jirashaa soo socdaanu ku wareejino insha allah een waxaan rabnaa marka himiladaas iyo higsigaas wanaagsan ka wada shaqayntiisii inaanu ku dadaal ayaana la ka rabaa إن شاء الله قولوا يا خير يا رجالنا شكرا وإنه حرن يهي والسلام عليكم ورحمة الله